halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leennahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkayaga maanta oo aad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin qoysas xoolahoodii ku waayay abaaraha oo la siiyey xoolo ay dhaqdaan ool-ole lagu daweynayo haweenka qaba xanuunka isku furanka oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaan sidoo kale barnaamijka maanta idinkugu haynaa riwaayadda amal ee ka hadlaysa badbaadada carruurta soomaaliyeed iyo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha wararkii qiimaha xooluhuna kama marna barnaamijka marka horese ku soo dhowaada warka maanta waxaa inoo akhrinayaa maxamed xaashi tawakal
sanduuqa qaramada midoobey ee caruurta unisef ayaa sheegay in malaayiin caruur soomaaliyeed oo gaaray da-da waxbarashada aysan waxba baran iyadoo shalay la xusay maalinta caalamiga ah ee waxbarashada oo qaramada midoobey sanadkii hore u aqoonsatay in la maamuuso sanad kasta marka la gaaro afar iyo labaatanka bisha janawari qoraal bogga twitter-ka ee unisef soomaaliya lasoo dhigay ayaa lagu sheegay in in ka badan saddex milyan oo caruur soomaaliyeed ah kuwaasoo ka mid ah afar dhibic sagaal milyan oo caruur ah aysan iskuullada dhigan deegaanada soomaaliya oo dhan unisef waxa ay sheegtay in keliya sanadkii hore labada kun iyo sideed iyo tobanka ay ka caawisay inay helaan adeegyo waxbarasho sagaashan kun oo caruura laakiin weli loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dheeraada si wax loo baro caruurta soomaaliyeed in ka badan konton qof ayaa ku dhintay roobab dabaylo wata oo ku dhuftay gobolka koonfurta dalka induneisiya ku yaala ee solowesi dad gaaraya saddex kun iyo afar boqol ayaa laga daadgureeyey guryahooda habeenkii khamiista markii roob iyo duufaan xoogan ay ku dhufatay jasiiradaha gobolka mas-uuliyiinta hay-adda musiibooyinka ee dalka induneisiya ayaa sheegay in laga cabsi qabo inay dhimashada sii kororto iyadoo dhismayaal badan ay ku burbureen duufaanta dhegaystayaal warkii intaas ayuu ku dhan yahay ciddii warka iyaga uu sheegay waxa ay dib uga dhagaysan karaan bogga aanu internet ku leenahay ee radio ergo dot o r g halkaas oo sidoo kale wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyey aad kala socon kartaan aan dib idinkugu celiyo leyle cabdi maxamed iyo qaybaha kale ee idaacadda
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan haddii aanu ku horumarno warbixinada aanu idiin hayno qoysas xoolahooda ku waayay abaaraha ayaa la guddoonsiiyey xoolo ay dhaqdaan abaaraha ka dhaca inta badan soomaaliya waxaa dhibaato ay ka soo gaartaa dadka xoolodhaqatada ah oo xoolo badan oo ay lahaayeen abaaraha dartood u waaya haddaba warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada garowe inooga soo diray waryaha raadiyo ergo cabdiraxmaan maxamed xaaji muxubo ciise maxamed oo ku nool tuulada sinujiif oo lixdan kilomitir dhinaca bari ka jirta garoowe waxay ku faraxsan tahay inay mar kale nolosha xoola dhaqatanimada dib u bilowdo kadib markii toddobaadkan la siiyey toban neef oo ari dhaqaal ah qoyskeedu waxa uu ka mid yahay laba boqol iyo konton qoys oo ah dadkii ay abaartu xooluhu dhaafisay laba kun toddobiyo toban ee kusoo barakacay koob iyo toban tuulo oo hoos taga magaalada garoowe kuwaas oo helay xoolaha dhaqaalka ah waxay ka faa'iidaysteen barnaamij xoolo dhaqaal ah lagu siinayey kaasoo ay bixisay hay-adda adeeso oo ka shaqaysa arrimaha bini'aadanimada iyo horumarinta afrika waxaa ujeeddada xoola bixintan oo tuulooyinka ay dadka ku soo barakaceen laga sameeyey labadii toddobaad ee u dambeeyey looga gol leeyahay in qoysaskan ay helaan xoolo asaas u noqon kara dib u bilaabidda noloshii miyiga ee ay abaaruhu ka soo barakiciyeen sida uu reediyo wergo u sheegay isaaq maxamed macalin oo ah madaxa mashaariicda hay-adda adeeso ee puntland iyo gobollada dhexe ee soomaaliya muxubo ciise waxay reediyo ergo u sheegtay in xoolaha la siiyey ay uga faa'iidaysanayso inay dhaqato si ay u tarmaan oo nolosha qoyskeedu u noqoto mid ay ku maarayso haddii ay noqon lahayd waxa qoysku uu ku noolaanayo iyo haddii ay hanti ahaan lahayd sagaal riyaax iyo orgi baa laysiiyey riyaha waxaa irmaan labo labana way riman tahay labana waa irmaan tahay inta kale waxay ahaayeen reeshaano aniga waaweyn oo fiicfiican
isaaq macallin waxa uu sheegay in qoys kasta oo ka mid ah labada boqol iyo kontonka qoys la siiyey toban neef oo ari ah waxa uu xusay in hay-addu ay soo iibisay laba kun iyo shan boqol oo neef oo ari ah oo laba boqol iyo konton ka mid ah ay orgi yihiin waxaa barnaamijkan maalgeliyey sanduuqa taageera horumarinta mashaariicda ee soomaaliya humanitarian fan oo ay maamusho hay-adda qaramada midoobay ee iskudubaridka gargaarka bini'aadanimo ee oja waxaana uu ku kacay in ka badan shan boqol oo kun oo dollar sida uu sheegay isaaq macallin xoolobixinta ayaa ku soo aaday iyadoo la galay xilli jiilaal ah oo uu dhulku qallalan yahay sida ay sheegtay hay-adda maaraynta masiibooyinka puntland ee hadma roobabkii dayrta waa ay ku yaraayeen deegaanada puntland adhiga la bixiyey ayuu xusay in lagu soo xulay shuruudo adag oo ay ka mid ahayd in neefku uu riman yahay in uu lamaan yahay in uu sarar fiican yahay iyo inuusan iin lahayn oo caafimaad qabo waa xoolo la filayo inay si wanaagsan u tarmaan mustaqbalka dhow isaaq ayaa sheegay in qoys walba uu helay sagaal riyo ah iyo orgi
waxaa jirta xulashada qaabkii loo xulanayay labada boqol iyo kontonka qoys waxay ku salaysan tahay dadkii soo barka ama xoolaha ay dhaafeen oo magaalooyinka soo galay oo ciyaalkii ama nafaqa darre ugu dhacday oo hosbitaalada geeyey baa baa mudnaanta koowaad lahaa waxaana la kaashanay ilaa iyo hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ka shaqeeyo xagga nutritionka ama malnutritionka ka shaqeeyo baan kala shaqeynay waxaan baarnay registerkii waxaan kasoo helnay ilaa iyo boqol iyo sideed qoys oo dadkii reer miigi ahaa oo soo barakacay ciyaalkooda ee nafaqadarre ay ku dhacday kuwa ayaga mudnaanta koowaad bay lahaayeen meel walboo tuulooyinkan waan kasoo qornay ayaga boqol iyo afartan iyo laba qoysna waxaan kasoo qornay dadka sidii caadiga ahaa oo dadka loo soo xuli jiray in odayaasha loo tago oo dadkii oo dhan la shiriyo isaaq maxamed macallin waxaa kaloo uu sheegay in dhammaan qoysaska lasoo qoray la wada siiyey xoolahaasi islamarkaasna mashruuca bixinta xoolaha dhaqaalka ah uu keliya intaasi ku ekaa marka laga soo tago ariga deeqda ah waxaa sidoo kale muxubo qoyskeeda ilaa bisha maaj inta laga gaarayo xilli roobaadka guga la siinayaa boqol iyo toddobaatan iyo toddoba dollar bishiiba taasoo loogu talagalay inay masruuf ka dhigtaan si aysan xoolaha la siiyey isaga sii iibin waa qorshe lagu xaqiijinayo in dadka ay si dhab ah uga faa'iidaysteen iyo in kale xoolaha la siiyey waxaa kaloo qoysaska lagu wareejinayaa toban kiilo oo calafka xoolaha ah muxubo abaartii laba kun toddobiyo toban ayaa dhaafisay in ka badan boqol iyo siddeetan neef oo adhi ah oo ay ku haysatay miyiga gobolka nugaal waxay sannadkii hore oo dhan barakac ku ahayd sunajiif halkaas oo ay bishii janaayo ee laba kun siddeed iyo toban la gashay lix iyo toban neef oo uga haray adhigeedii ay abaartu laysay muxubo oo ah hooyada afar iyo toban carruur agoon ah waxay sheegtay in xoolahan yar ee u kordhay ay sii xoojinayaan qorshaheedii ahaa inay dib u bilowdo nolosha miyiga hadda waxay doonaysaa inay dib u noqoto marka ugu horraysa ee deegaanku roobsado dooxada sunajiif ee ay xoolaha daaqsan jirtay qaybteeda xigta dhinaca koonfureed ee hawdka ku dhowey waxay ka mid tahay meelaha daaqsinka ah ee abaartu ku daba dheeraatay dadka halkan ku nool xoolo badan ma haystaan oo dhulku waa abaar laakiin qorshaha waxa uu yahay in xoolaha ay siiyaan calaf qoys kasta oo la siiyey dhinaca biyahana tuuladaasi waxay inta badan dadku ka cabbaan ceelal qodaal ah oo dadka iyo xooluhuba ay ka cabbi karaan saaka waxaan caawa waxaan ahay naag maaliyad badan u xalaysan tahayo afar iyo tobankayga riyaa iyo laba eygiiga ahaa iyo toban aa ku darsaday saagaa dhawe waxaan rabaa inaan baadiyaal guuro mar dhow haddaan helo rasi aan rabto inaan kala baxo magaalada anigaa la siiyey markaa eray oo soo ogaaday daratiisa arkaysi laashihiisa fiiriyo riyaha inta riman maaha inta kale dhaqsa u rimaysaa orgoonaysaa marka adiga faa'iido weyn baan qabaa waxaan waa maalaya waa qabaa waa maalaya waxaanku idhahdaa markay ii tarmaan oo ii baalkeeda maanta haala badan baan waxaa haystaaba nolosha qoyska muxubo waxay ku tiirsan tahay adhiga yar ee abaarta uga haray neefaf daabax ah oo ay muxubba marmar qasho kadibna waslaad u iibiso iyo weliba gargaarka raashinka ah ee hay-adaha oo sannadkii hore marar kala duwan soo gaaray inkastoo uu ka istaagay bishii hore waxaa qoyskeeda hooy u ah qol dhagax ka samaysan oo ay kiradiisu tahay soddon dollar bishii markii ay awoodo muxubbo waa ay iska bixisaa kirada guriga haddii ay awoodi weydana waa lagu yeeshaa inta badan carruurteedu waxa ay seexdaan qolka deydkiisa maadaama uusan qolku wada qaadi karin wiilasha iyo gabdhaha waxay tilmaantay in sannadkii hore oo keliya ay gashay kun iyo siddeed boqol oo dollar oo deyn ah taasoo isugu jirta lacag looga leeyahay waxbarashada shan ka tirsan toddoba carruur ah oo iskuulka u dhigta kirada guriga cunto iyo biyo deyntan ayay muxubba sheegtay in weli lagu leeyahay wasaaradda xanaanada xoolaha puntland ayaa qayb ka ahayd hanaanka xoolahan lagu soo xulayay iyadoo eegaysay caafimaadkooda inay deegaanka ku dhaqmi karaan iyo tallaalada ay u baahan yihiin in la siiyo sida sarkaalka adeeso uu noo xaqiijiyey
waxa weeye shuruudooyinka aad bay u adkeen ninka waa dareemi kartaa neef lamaane oo irmaan ama neef laba bilood gudahood ku dhalayo qofkii lahaaba saylada keeni maayo marka xujo aad u adag bay ku noqotay sablayarka inuu soo helo laba kun iyo shan laba kun iyo laba boqol iyo konton neef oo ama lamaane ama irmaan ama bil iyo laba bilood gudahood dhalayo waxay ku noqotay mucjiso aad u adag iyo howl adag oo aan la geli karin shirkad ganacsi oo gaar loo leeyahay ayaa ku guulaysatay inay soo iibiso xoolaha la qaybiyey waxaa kaloo meesha ku jirtay si aysan xoolaha deeqda ah ee dadka loo qaybiyo u daltabyoon inay meesha ku jirtay in xoolaha laga soo iibiyey xoolodhaqato ku nool gobollada bari mudug sanaag iyo sool oo ay daaqsin wadaag yihiin deegaanka qiimo ka sarreeya boqol doolar ayaa neefkiiba joogay qaar ka mid ah adhiga la qaybiyey sida rimayga iyo irmaanka arrintaas ayaa faa'iido dhaqaale u ahayd reer miyiga xoolaha laga soo iibiyey oo aysan noo suurtagelin inaan waraysanno siciid muuse maxamuud oo ku dhaqan dooxada kayoof ee tuulada kalabayr oo lixdan kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta garowe waxa uu ka mid yahay dadka xoolahan ka faa'iidaystay qoyskiisu waa labiyo labaatan qof sagaal iyo toban carruur ah iyo saddex aas adhigiisa oo boqol iyo labaatan ahaa waxaa abaartii ka haray konton neef iyo afar geel ah dhinaca geela ilaa labaataneeyo ayaa uga baxay abaartii laba kun toddobiyo toban wuxuu reediyo wargo u sheegay in dhaqaalaha uu ka helo xoolihiisa uu si buuxdo ugu maarayn jiray baahida qoyskiisa markii uu dhaqnaa wixii abaarta ka dambeeyeyse waxay noloshiisa ku jirtay kabniin iyo taageero uu carruurtiisa yaryar ee waxbarta iyo kuwa miyiga la joogaba uga helayay qaar ka tirsan ubadkiisa waaweyn ee magaalada ku nool xoolaha la siiyey siciid lix ka mid a waa ay riman yihiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ay aada noo anfacaanin oo waa horeeba arigiiba wuxuu noqday ari badan noqday oo buurad yeeshayoo muuqaal buurada yeeshay ma garan marka waxaan is leeyahay aad buu insha allah su ilaahii uu waa tarmayaayo waa dhalayaayo adigu aad baa ilaahay uga rajo weynaha inuu arigaas aad u anfaco haddii lahayd masha allah waa tarmi karaan in hal neef baa tarmahoo in insha allah haddii allamo ay ayatin yeeshaan masha allah abaartii laba kun toddobiyo toban waxaa la xaqiijiyey in ka badan konton iyo laba kun oo qoys inay ku cayroobeen oo xoolo badan ay abaarta uga le'deen qoysaskaas ayaa kusoo barakacay degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee puntland sida ay redio wergo u xaqiijisay hay-adda maaraynta masiibooyinka puntland ee hadma qoysaska ayaa qaarkood dib ugu noqday miyigii qaar kalena waxay weli joogaan meelihii ay kusoo barakaceen si ay u helaan nolol maadaama aysan xoolo ku filan haysan cabdiraxmaan maxamed xaaji redio wergo garowe
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow qayaal midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
gayigan kuwa allo kuwa gaarka u lahow bulsho waxay gumowdaa markay geedaheeda gudin intay u qaado gumaday idlayso idinkuna gadaasaa gacalkayow tihiinoo guulaha ilaahay geyigu idin siiye geedweynta hadhiciyo galo lagu manaystee gumashaaga midhihii iyo gacayradu ka buuxdee waana gaboodiyo guri u ahaan jiray gurxanweyne aariyo gumburiga ugaadhiyo siryan gaardiyaayo iyo goray haaduweyniyo geri qurux la tiiciyo shabeel bara ku gaadhan iyo gidigeed ugaadhaan gabay lagu ilayn karin ayaabaydugaga iyo ka dhigteen gawaan madhan asawaan ka giigoo garbaan ka leeyoo magayo gudnimadan waagi guduutiye gobolkii dhacayaba guudka laysu dhaayee garcadaadigiin iyo guurtidiina keeno maxaa nagu gelaysaa
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kasta lixda ilaa toddobada fiidnimo dhegaystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxa ay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee laba eber hal labo dhegayste haddii aad danaynayso inaad nala soo wadaagto xaalad ka jirta deegaankaaga inoo reeb codkaaga markana dhegaystayaal kusoo dhowaada wararka qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaya magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa isugu soo dubariday wariyaha raadiyo ergo faarax dubad
xubinta qiimaha xoolaha maanta waxaynu ku eegaynaa silada ku yaala magaalada tanlaas caanood ee xarunta gobolka sool waxaana ka wareysanaynaa qaar ka mida dilaalinta siladahaasi oo ay ka mid yihiin cismaan hiireed sugule oo ah dilaal ka mida dilaaliinta silada geela ee magaalada laascaanood iyo sidoo kale jaamac gaagaale oo ka mid ah dilaalinta silada adhiga ee magaalada laascaanood haddaan ku horeyno cismaan hiireed sugule oo ka mida dilaalinta silada geela ee magaalada laascaanood ayaan waxaanu ka wareysanay maanta qiimaha geela lagu kala iibsanayo saylada geela ee magaalada laascaanood bal maanta waxaad nooga warbixisaa geela iibka ah ee qaliinka ah awrta waaweyn muunadooda koobaad maanta imisaa la kala siisanaya lix iyo labaatan milyan oo shilin soomaaliya waan gartay waa muunada koobaad ha muunada labaadna waxa weeye afar iyo labaatan afar iyo labaatan milyan oo shilin soomaaliya waan gartay muunada saddexaadna muunada saddexaadna waa labayo labaatan milyan oo shilin soomaaliya waan gartay taasi waa awrtii waaweyneed ee qaliinka ahayd bal geela qaliinka ah ee dhadiga ah muunadooda koowaad maanta imisaa la kala siisanaya siladan laascaanood waxaa la kala siisanaya adigu sixirka u sarreeya waa labaatan milyan oo shilin soomaaliya waan gartay muunada labaadna muunada labaadna waa sideed iyo toban milyan oo shilin soomaaliya muunada saddexaadna muunada saddexaadna waa labayo toban milyan oo shilin soomaaliya waan gartay waxaad iga warantaa awrtan ba'ananka ah inta badan siilada in aad ugu soo badanaysaan ku arkay bal ayaga muunadooda koowaad imisaa la kala siisanaya awrta yarani waa afar iyo toban milyan oo shilin soomaaliya baa inta badan la siiyaa lix iyo toban dee isma laleeko waa toddobiyo toban jiro afar iyo toban jiro qaarba waa nooc waan gartay marka ayaga muunadooda koowaad waa imisa waxa weeye adigu afar iyo toban milyan oo shilin soomaaliya muunada labaadna muunada labaadna waxa weeye koob iyo toban milyan ilaa toban milyan oo shilin soomaaliya waan gartay qiimo ka ugu hooseeya muunada saddexaadna waa toddoba ilaa lix waan gartay marka kaasoo kale ee muunada saddexaad oo kale waa intee sana jir waxa weeye ilaa waxa weeye toddoba jir ilaa lix jir waan gartay marka laga yimaado qaliinka bal waxaad iga warantaa geela dhaqaalka ah qaalmaha dhaqaalka ah oo kale muunadooda koowaad ka labaad maxaa la kala siisanaya no qaalmaha dhaqaalka ah ee dee golmadhanta ahee aan dhalayn waxaa la siistaa adigu shan boqol iyo konton doolar marka geela dhaqaalka iyaga doolar baa lagu iibiya soomaaliya laguma iibiyo ha iyaga inta badan doolar baa lagu kala iibsadaa shilin soomaaliga laguma iibiyo waan gartay marka hashaas qaalmaha dhaqaalka hasha muunadooda koowaad imisaa tiri ha waxaan ku idhi shan boqol iyo konton dollar dee qaalinta golmadhanka taahe ilaa shan jir ilaa afar jirka meelahaas waan gartay muunada labaadna muunada labaadna waxa weeye saddex boqol oo dollar ilaa saddex boqol iyo konton waan gartay muunada saddexaad ee geela dhaqaalka ah ee qaalmaha yaryar imse iyana lagu kula iibsanaya qaalmaha yaryar waa kuwaan kuu sheegay de waa saddex jirada ilaa shan jiro bay qaalmo u dhexeeyaan markaas saddex jirada waxa weeye waa saddex boqol iyo konton ilaa saddex boqol meelahaasaa la siiyaa waa qaalmo yaryar oo aan abaahoonayn iyagu rumay waan gartay bal geela dhalaya bal iga waran muunadooda koowaad maxaa la kala siisanaya ka dhalaya niyo toddoba boqoloo dollar ilaa siddeed boqoloo dollar baa la siiyaa waa hasha muunadeeda koowaad ha waa hasha aan irmaanayn ee aan dee ilmaha wadan ee uurka isku sidata waa sida muunada labaadna ha geela dhalaya waxa weeye dee adigu toddoba boqoloo dollar baa u hooseeya hadday dhalaysaba waan gartay hasha dhashay bal iga waran iibkeedu maxaa silada aad maanta ku kala iibinaysaa hasha dhashayniyo waa laba qaybood markay nirig wadatana kun iyo saddex boqol baa la siiyaa marka awr wadatana kun iyo laba boqol baa la siiyaa boqolkaa dollar bay kala hooseeyaan marka tee boqol dollar sarreysa waxaa boqol dollarta sarraysata nirigta wadata sababtuna maxay tahay de waa laba halaad oo is wata waxaa u qabaan inaan waxba laga faa'idin la iibsada mooye laakiin hasha way dhalaysaa ubad bay soo kordhinaysaa waxbay soo kordhinaysaa bay aaminsan yihin waa sida dee dadku aaminsan yihin dadka aaminsan mise way tahay ma wayba tahay baade waa sidaa saasay ku kala qaalisan yihin waan gartay bal waxaad iga warantaa isbeddel baa ku yimid qiimihii sarifkii lacagtii shilinka soomaaliga ahayd oo doolarkii baa hoos u dhacay iga waran maxay saylada saameyn oo ku yeelatay arrintaas ne wallaahi dee annagu haddar haddaaba nala qaatay o dee marka hore qofka reer miyiga ah tuladda markuu keeno ilaa ilaa wuxuunu odhan jiray annaga doolar raadiya laakiin iminka wuxuu odhanayaa dowlacka iga daya kaashkaysi annaga iminkaaba naloo qaatay dee reer miyigu wuxuu aaminay doolarka inuusan wax shaqaynayaba hanbaa fakerkooda ku dhacday marka marka hore waxay odhan jireen ilaaba ilaa neefka doolar waxaan ayaan lagu iibin laakiin iminka kaashka nasiba kudhan naga daa doolarko waxaanu faa'iidaha ka helay dee dadka waxiisa qaadanaya kaashkoodii ba xambaaranaya waanu ku reebnaa way qaataan markii horese markii horese annaga intaan lacagta kaashka xambaarra suuqa kasoo bedeli jiray ila qofka reer miyiga magaalada ma yaqaani soo bedel buu kudhan labiyo tobanka maanta tuurta ku sito marba sariflaan bari marka anagu dhibaatada anu ku qabnay caqabadda naga haysatay taasay ahay doolarka laakiin iminka reer miyiga wuxuu kaashkoodiiba qaadanaya xambaaranaya waa dhaqaaqaya marka hadda saasaa idinkeedii wanaagsan saasaa noo wanaagsan boqolkiiba boqol sidoo kale jaamaca gaagaale oo ka mid a dilaalinta saylada adhiga ee magaalada laascaanood ayaanu ka wareysanay qiimaha maanta saylada adhiga ee magaalada laascaanood wax lagu kala iibsanayo waxaana uu nooga waramay neefka ugu sareeya oo daabaxay waa sagaashan dollar muunada labaadna waxa weeye siddeetan iyo shan waan gartay muunada saddexaadna waa siddeetan dollar qiimaha kor u qaaday adhigiiba adhigii baa yaraaday boqolkiiba halkuu dee ka imaan jiray tirooyinku haddeer waxaa yimaadaa toddobaatan iyo waxaan dhaabin sababtu maxay tahay dee sababta xoolii baa caydhoobay dadkii baa caydhoobay marka arigii baa sii yaraanaya mar marka dambe arigii baa sii yaraanaya boqolkii qoys dee soddon baa waxaya waan gartay waxaa jirta in doolarkii hoosu dhaca ku yimi sarifkiisii bal ka warran saylada maxaa ay isbedelo arrintaasi ku keentay dee waan annaga kaash baanu siin jirnay kaashkii waa noo kacay dadka reer miyigaa aad bay uga faa'iideen halkii doolarka loogu bedeli jiray soddon iyo lix doolar markii hore hadda waa soddon doolar waa soddon kun markii hore imse loogu bedeli jiray halka doolar soddon iyo lix kun maantana waa soddon ilay sideed iyo labaatan inta udhexaysa intaasuu maanta joogo marka dadkii laftigood arrintaasi ha ha aad bay usoo dhoweeyeen dadkii kaashka qaadan jiray oo lagu cunaqabatayn jiray oo kaashka waa maanta sareeya waka marka hore balkaashka dhibaatadeed ku qabteen iga war dee doolarka awal dhib baan ku qabnay waxaanu xitaa wuxuu gaadhay inaanu ku bedelno soddon iyo toddoba soddon iyo sideed intaasuu nagu gaadhay maantana waxaanu ku dee soddonka baa nala ku baryayaa maanta dadkii reer miyigaa soddonka baa lagu baryayaa aduu siddeed iyo labaatan waa ku qabanaa sagaal iyo labaatan waa ku qabanaa soddon baa ugu sarreeya waka marka ariga qiimuu sii yeeshay doolarku markuu jabay aad buu usii kacay dee awal siddeetan baa ugu sarreeyey maantana sideed sagaashan iyo saddex baa inta badan la siiyey ariga maanta marka laftigeeda arrintaas sarifka ma la odhan karaa saameyn bay ku yeelatay ha waa ku yeelatay waa ku yeelatay aad bay ugu yeelatay inuu qiimii kor ku caadhigo ha waa ha kor buu ugu kacay ha
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
rediyo ergo ayaad dhegaysanaysaan oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxa ay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay ee rediyo ergo dhoto waarji su-aasha maanta aan idinkugu hayno barnaamijkayagana waxa ay noqonaysaa sidee xoololeyda soomaaliyeed ay uga badbaadsan karaan xoolahooda abaaraha ka dhaca soomaaliya jawaabta inoogu soo dir nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee laba eber hal labo hagaaga dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan eh markanna ku soo dhowaada riwaayadda amal oo ka hadlaysa badbaadada carruurta soomaaliyeed
waxay danbeen ogaada ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxay danugeen ogaada dadweyno wada ogaada
kusoo dhowow dhegayste sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta sagaalaad ee sheekada amal
maanta waxaa dugsiga timid islaan aad u qaylinaysa oo ka dacwoonaysa ciyaal ay sheegtay in ay fasalka ku dhex jiraan oo cambe ka soo xaday waxay ku qaylinaysaa oo ay dalbanaysaa in laga siiyo cambaheeda amaba in bannaanka lagu soo saaro si ay iyadu uga qaadato macallimad batuulo ayaa ka codsanaysa in haweenaydu ay marka hore isdejiso si degganna wax ugu sheegto haa waa la arki doonaa ciyaal halkan ku jira ayaa iga soo xaday cambe ha layga siiyo cambahayga ama dibadda ha laygu soo saaro aniga ayaa aqaana sidaan uga qaadanayee waxaan tusayaa inaan ka matajiyo cambahayga eedda bal u kaadi u kaadi aan ku maqalnee maxaa kaa maqan ciyaal halkan ku jira ayaa iga soo xaday cambe bal u kaadi ma waxaad leedahay halkan bay ku jiraan haa waan hubaa halkan ayay ku jiraan goormee kaa soo xadeen saaka markii dugsiga la soo gelayay bay ka soo xadeen miiskayga waxay iska dhigeen kuwo wax iga iibsanayay
hala aamuso hala aamuso ma y maqlaysaan war aamusa ma y maqlaysaan maalin yaa islaantan ka soo xaday camba maya alla waa beenteed waa beenteed macalin eedo adiga ma garanaysaa kuway yihiin haa wejigooda waa aqoonsanayaa haddii aan fasalka soo galo waayahay soo gal ee iisha kuway yihiin arday walba oo ka mid ah carruurta hoos buu u foorarhsanayaa si aysan islaantu u dhihin waa qofkan laakiin waxaa markiiba hadlay daahir iyo jaabiri iyagoo ku qaylinaya aniga maahi aniga waxba ma xadin si ay isu baryeelaan macalimad iyaga ayaaba is sheegay waa kuwa dhahaya aniga ma ihi aniga ma ihi macalin aniga ayaa arkay saaka ayagoo ku cunayaan camba dugsiga gadaashiis alla waa beenteed waa beenteed macalin aamusa amal been ma sheegaysee wixi jira bay sheegtaa macalin gacmahooda uri waad arkaysaaye waryaa been ha sheegin hana inkirin ee runta iska sheeg maxaa runtooda lagu falayaa aniga ayaaba arkay oo miiskayga igu yimaadeen war maxaad samayseen waadna ceebayseen macalin aniga ma rabin ee daahir baa igu qalqaaliyey maya macalin asagaa soo qaata oo ku qarsada shaarka hoostiisa beentiisa waaya macalin ani waa la cuno oo keliya macalin asagaa igu yidhi boorsada geli markuu ka xaday miiska korkiisa eedda raalli ahow arrintaas waxaan u gudbinaa waalidiintood lacagtana waa laga qaadi doonaa waan gartay laakiin yaan lacagta ugu imanaya dhib ma lahan anigaad igu imaanaysaa adiga ayaan kaa warsugayaa macalimad haa aniga iga warsug haddana mar labaad iska raali noqo mahadsanid macalimad adiga ayaan kaa warsugayaa haddii alla idmo
macalimad batuulo waxa ay maanta cashirka ku beddeli doontaa sida ay u xun tahay xatooyada iyo beenta foolxumida ay ku leedahay bulshada dhexdeeda dhaqanka iyo guud ahaan diinta islaamka waa maxay xatooyo ardayay waxaan rabaa marka hore inaan wax yar ka sheego waa maxay xatooyo waayahay macalin xatooyadu waa qaadasho hanti qof kale iyadoon la haysan ogolaasho ma fahanteen haa macalin waxaa kaloo la mid ah inaad qof ka mamnuucdid oo aad u dhiidid wuxuu isaga leeyahay taasi wax fiican miyaa maya macalin wax fiican ma aha waa dembi inaad qof ka xadid hantidiisa sidaas ula socda waayahay macalin waxaa kaloo la mid ah inaad boogtid xoolo aadan lahayn dhacdid ama aaqiyaantid taasna ha layska ilaaliyo waayahay macalin hadda wax fiican miyaa waxay sameeyeen daahir iyo jaabiri maya macalin intaasi waxaa ka sii daran inay inkireen inay falkaas sameeyeen daahir waxaa samaysay sax miya maya macalin haddaba la soco arrintaasoo kale ha samaynin berina waalidkaaga keen iyo lacagta aad ku cuntay cambaha aad xadhay macalin markii hore waxay iska dhigeen inay ka gadanayaan haye maxay dabadeed sameeyeen markii dambena waan arkay aniga iyagoo jaabka iyo boorsada ku qabsanayaan maxaad u odhan weyday waa idin aragnaa ee ka jooga macalin aniga uma malaynayn inay xaalayaan in lacagta la gambinayaan haa maxaa waysan inay wax ka gadanayaan aniga keligayga ma ahayn waxa ay ugula jiro jaabi labadiina keena waalidiintiina
markii dugsigii laga soo baxay daahir wuxuu soo ag marayaa beer qurux badan oo ay ka baxayaan midho kala gedisan daahir wixii maanta laga hadlayey ee xatooyada ah meel buu iska dhigay wuxuuna hoos ula hadlay saaxiibkii jaabiri jaabiriyow jaabiriyow soo bax i raacaan beertaan galne maya saaxiibo kuma raaci kari oo maxaa ii diidaysaa soo saaxiibkayga ma tihid maxaa saaxiibo waa maqlayse waxay macallimadda lahayd hadda macallimaddu ma iyada ku arkaysa maya laakiin ilaahay baan arkaya waa og tahay haddaa dembina loo haystaa ee saaxiibo naga jooji arrintan sidaas miyaa saaxiibo ku nahnay adiga wixii maanta inaloo sheegaya halkay kaa marin haddaba waan kuu sheegaya hadda waxaan ka soo helo ha iweydiin mana ku siinayo la soco laakiin adigana ogo inaan ku haynayni buugaagta qofka rabtid u diib liibaanow abowga ma ii qabanaysaa buugaagta liibaan liibaan ee abaayo ma i maqlaysaa haa ha u hayn buugaagta wiil doonaya inuu soo xado beer islaameed haye jaabiri oo saaxiibkiisa u diiday ee adiha u qaban maya maya muu haynay waad og tahay wixii ay macallimaddu lahayd labada qof ee dembiga isku kaalmaysa way ka wada saman yihiin dembiga haa abaayo waa maqlay waxaan u sheegayaa bili hadduu ilaah idmo macallin batuulo u sheeg haddaa rabtid bugaagteeda anigaa heesanayo daahiroo saaxiibo waxaan ku odhan lahaa arrintan iska jooji adiga maxaa iga rabtaa waa ii diiday inaan buugaagta ii haysid waxaad tahay saaxiibkayga oon kula talinayaa beertaan niman xoog waaweyn baa iska leh haddiga ha iga celin fulay baa tahay saaxiibow maad ka joogtid arrinkaas war hooy maad ka joogtid daahir buugaagtiisii buu xirxirtay wuxuuna sii aaday beerta gadaasheeda isagoo daydayanaya meel uu ka xaluusho oo aan geedo iyo qodxo badan lahayn
niyow beerta waa la soo galay ee aan raadina ciddii soo gashay kobtan goroday ma u suba haqobonoy maxaad ku garanaysaa kobtan marbadna beertaha galey qiib haqobonoy kollay ma dheera sidaan u malaynayo ee meelahan ayuu ka dhow yahay geeg hooban arog tuugan fuudsiya dhammeh haa waa inaan soo qabannaa waa bambaraday kuwaranba intii gee la geli hool islaan qaado daahir wuu walwalayaa wuu baqayaa wadnaha ayaana afka imaanaya meel buu isku yara qarinayaa markay dhaafaan buu meeshii uu ka soo galay ka dusayaa oo ka xaluulanayaa isaga oo cagaha wax ka dayaya mirihii uu maanta dhibkaas u soo maray ee uu xadayeyna way ka daadanayaan
alla maantay bix alla ilaahayo maantay bix alla hooyoy maxaa i geliyey alla maanta haddaa ka baxsado mar dambe uma noqon maayo
waxaad maqashay qaybtii sagaalaad ee sheekada tixanaha ah ee amal qaybta tobnaad ee sheekada waxaad maqli doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan cusub waxaad inoogu soo duubi kartaan taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanid
akhlaaqdiyo erayga waxan cilmih lagu ababiyaa dibaa loo aayey ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkayaga ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxa ay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee laba eber hal labo dhegaystayaal markana aanu eegno dhegaystayaasha inoo soo diray fariimaha ee kala jooga qaybo ka mid a soomaaliya waxay ka hadlayaan baahiyaha ka jira deegaanadooda asalaamu calaykum waa maxamed jooga badalawey waxaa ka jirta abaar waxaa ka jirta arigo macna waa biyo shubnaa awina wax masiyo lama arko iskoola kama dhisna hayada nooma yimaadeen waxaan codsanaynaa in hayado iyo wax noo yimaadeen ariga iyo waa markaan waa badarsiin waxaan doonaynaa in hayado nala soo diro gaasi masiya salaamu calaykum intaas calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal magacaygu waxaa la yidhaha cabdisalaan cali cismaan waxaan joogaa hiiraan gaar ahaan buulo berte ayaan joogaa marka shalay walaalkay wuxuu nooga shanqariyey beeraha cayayaanka oo ku dhaco markaas qaabkii loogu dadaali lahaa iyo buufintii iyo wixii dadaalkii ahaa ayuu ka hadlay wuxuu noo sheegay geedka oo laleeyahay geed hindiga geedkaas soomaalida waxaan u malaynaa magacyo badan inay u taqaano sida aniga khaasatan ahaan waxaan u garanaa geedkaas inuu yahay geed tilaalka magacaasaan u aqaanaa haddii uu yahay geed hindiga geedka oo markaas lagu sheegaa marka walaalka waxaan weydiinaa oo aan ka codsanaa inuu noo faahfaahiyo qaabkii beertaas geedkaas loogu tumi lahaa inay caleentiisa tahay in wax kaloo asiga kamida ay yihiin in uu noo sheego oo arrinkaas nala faahfaahiyan waa u baahannahay qaabka markaas haanta marka geedda laleeyahay haanta waxaa la yidhahda haddana tan wax lagu buufiyo haantaas wax lagu buufiyo haddana waxay u baahan tahay sida aan wada ogsoonnahay haddana dadka ku shaqaysto waxay leeyihiin wax xisaab la yidhaaho oo la yidhaha geedka c c ga la yidhaha conton c c ama boqol c c wixii lagu shubaa iyo geedkaas markaas inuu cagaaran yahay oo caleentaas inay cagaarata la rabo oo geedka biyaha inay cagaartaan la rabo oo biyahaas markay cagaartaan oo sidaas wax loogu buufinaa iyo in biyahaas ma aragtay ay isbeddelkooda waxba aysan dhibaynin oo waxaa la rabaa in arrintaas ay noo faahfaahiyaan walaaladen anigoo markaas ka hadlaayo oona salaamaya raadiyo erge dhammaantood arrinkaas oo faahfaahsan qaabkii loogu dadaali lahay inay noo sheegaan arrinkaas ayaan wax ka weydiinayaa walaaladay waana salaamaya insha allah
waxaan joogaa deegaanka la yidhaahdo dhobley waxa aan ahay gabar ku nool magaalada dhobley gaar ahaan xaafadda la yidhaahdo muqsuul waxaan raadiyo erga u sheegayaa dadka biyo la-aanta haysta ayaan ka mid nahay eerash keliya oo noo bunaawaanada ayaantaa biyo la-aan baa na dishay marka dee meel walbaba iyo caalamka waxaa u dhawaaqanayna in iska gaarsiinaa ceelashii waa naga goyn hal ceel iyo ceel kale tuulo ku yaal labada ceel in baa ku tahay mid mina noo soo gaarsiiyen baan u sheegayna haddii allayna raadiyo ergo waan salaamayaa raadiyo ergo iyo dhammaan shaqaalaheedii salaamta muslimiinta lagu salaamo ayaan ku salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdullaahi geelle cabdille waxaan joogaa reer garow oo hoos timaada degmada cawdaada ee gobolka galgaduud kana xigta koonfur ee oqooyiga waxaan ka cabanaynaa biyo la-aan iyo barihii dhacay oo sanadkii dhaweyd dhacay sanadihii u dambeeya dhacay oo xoolihii iyo dadkiiba naafeeyey intii ka dambeysana aan wax dawlada iyo wax maaragtay hay-ada ah oo wadanka wax ka qabtay aysan jirin saa daraaddeed marka waxaan codsanayna inay fariintayada raadiyo erga ugudbiyaan dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka intaba waxaad seeladiin walaalayaal asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bada erga waa mahadsantihiin cabdullahi shiraaye balcda ajwaa waxaan leeyahay degmada balca tuulooyinku dhadow waxaa hoos maada siddeetan iyo toddoba tuulo waxaa ka jirta tuulooyinka badanaa lix tuulo waxaa ka dilacay suuliyood suuliyoodkaasna waxaa usoo beexday jiraabo lagu jiro roob la-aan ka jirto deegaanka balcad oo shabeellada dhexe ka tirsan deegaano ku dhow waa mareereeda ku dheer yaaqle farabarake muryaale iyo waxawaa iyo tuulo kale oo loo magacaabo jameeco waxay kamid tahay tuulooyinka ku dhow balcad waxaan leenahay meel kastay joogaan ummada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta maamulka balcad xaalisu gurmada dhiilahay balcad isbitaalo caafimaad fiixana kuma yaalo tuulooyinkana isbitaalo kuma yaalo meel la gaarsiiy mala caruurta qaarkood wadada ayay ku dhintaan qaarkood ilaa hadda way xanuunsan waa assalaamu calaykum walaali ergan waa mahadsantihiin fariinta lacag la-aanta sidaan inoo hamigeliseen waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
rediyo ergo ayaad dhegaysanaysaan oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban su-aasha maanta aan idinkugu hayno barnaamijkayagana waxa ay noqonaysaa sidee xoololeyda soomaaliyeed ay uga badbaadsan karaan xoolahooda abaaraha ka dhaca soomaaliya jawaabta inoogu soo dir nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee laba eber hal labo dhegeyste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labaiyo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis hagaag dhegaystayaal barnaamijkayaga maanta ayaannu ku guda jirnaa haddii aannu markan u weecanno dhanka warbixinada aannu idiin hayno wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa waday olole ay ku daaweynayso haweenka qaba xanuunka iskufuranka ololahan oo soo socday muddo sannad ah waxa ay wasaaraddu ku daaweysay in ka badan toddoba boqol oo haween ah waxay haweenkan ka kala yimaadaan gobollada waddanka iyada oo wasaaraddu ay u samayso halkii mar oo ay qabato barnaamij noocaas ah in ka badan boqol haweena iyada oo gacan ka helaysa hay-ado kale haddaba wariyaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho cali aadan muumin ayaa wareystay agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya marka hore waa mahadsan yihiin mahadsantiin raadiyo ergo qalliinkan loo samaynayo isufuranka ee loo samaynayo gabdhaha soomaaliyeed qaabka aan u samayno waa qaab ku saabsan ololayaal in la sameeyo ama campaigns waxa la yidhahdo in la sameeyo kambaynadaas waxaa la qabtaa laba jeer sanadkiiba macnaha waxaa loogu talagalay lixdii biloodba mar in la qabto waxaa nagala soo qayb galaa rag khubaro ah oo ku takhasusay qalliinka isufuranka dumarka haweenka oo ka yimaada dalalka aan walaalaha nahay sida dalka suudaan oo kaleentood niman oo khibrad dheer u leh arrinkaas ololayaashan waxaan soo bilownay ilaa hadda inta ka horreysay markii hore waxaa la sameeyey shan olole shantaa olole isugeyn waxaa lagu qalay gaaraysa lix boqol iyo sagaal iyo lixdan haween ah sanadka kan keedii marka lagu daro wuxuu ahaa kii lixaad midkan lixaad keligii waxaa lagu sameeyey boqol saddex iyo toban haween ah yaa loo sameeyey qalliinka oo oo ribeerka ama wax ka qabashada isu furanka tootalka guud marka la isku daro waa waa siddeed boqol iyo toddobaatan tiro gaarayso iyo labaa loo sameeyey haween ah waayahay imise maalin ayuu socday
caadi ahaan ololahaas marka uu yimaado wuxuu socdaa ilaa toban cisho camalu socdaa tiim ka kooban laba koox oo oo aad u xoogan weeye waxaa kaloo lagu kabaa dhakhaatiir kaleentoodoo soomaaliyeed oo iyagana caawiyaal u ah marka kooxaha ka qayb galaa aaday u badan yihiin sanadka kan ujeedka aan rabnay wuxuu ahaa inaan gaarno laba boqol oo haween ah waxaase noo suurta gashay waa ilaahay mahadiisa inaan gaarno boqol konton iyo lix ka mid ah kuwaas oo boqol iyo saddex iyo toban ka mid ah qalliinkii loo sameeyey oo intooda badanna lagu guulaystay insha allahu tacaala waanan rajaynaynaa in noqdaan kuwa lagu guulaystay haweenkaas waa kuwo ka yimaada gobollada kala duwan oo dhan dhibaatadaas isufurankana waa dhibaato aad lixaad u leh oo haysata hooyada gaar ahaan dumarkan aad u yaryar oo ugubka ay u badan yihiin gobollada fogfog ayaa ugu daran waa xanuun aad u dhib badan oo ma ahan ka xanuun ahaan iyo dhibaatada uu leeyahay ka dhasha foosha marka ay raagtu ka dhashaa ma ahan marka markii ugu horreysoon arrimahaas iyo mushkiladeeda arkeenno waa mid aad u ballaaran baahsan gobolla badan ka jirto oon rabno in wax laga qabto kuma filla ololayaasha laakiin ololuhu wuxuu xal oo sokeeya oo kaalmo ah u yahay in laga gaarsiiyo laakiin mustaqbalka waxaan ku tala jirnaa wax ka qabashada isufuranka inay noqoto qayb joogto ah oo daryeelka hooyada inuu noqdo
yaa idin caawiya oo qayb amaba yani ka caawiya dhaqaalaha aad ku bixisaan ololahaas ololayaasha isfuranka waa qayb ka mida barnaamijyada aan iska kaashanno hay-ad loo yaqaano u n f p a oo ka tirsan u n-ka taas oo qaabilsan xagga haweenka iyo hooyada iyo dhallaanka qaabilsan hay-addaas marka waxaan iska kaashannaa xagga arrimahaas xag farsamo iyo xag dhaqaale ahaanba way naga saacidaan hase yeeshee fulinta barnaamijka kan waxaa gacan ka geystay oo gacantana ku hayay hay-ad kale oo layidhaha park oo ah physician across continent la yidhaahdo waxaa markaas noo suurta gashay hay-addaas inaan la fulinno ilaa lixda olole ee lasoo dhaafay oo intaas oo hooyaa lagu qalay haweenkaas lagu qalay yay naga wada saacidaan labaduba waayahay imisaa ku baxday dhaqaale ahaan
dhaqaalahaan annagu lacag ahaan kuma xisaabtanno maxaa yeelay qalliimadaas la samaynaya qaarkood haddii brivate ha lagu sameeya la dhihi lahaa inta aan ku qabanayno toban laabkeed xataa way ka badnaan kartaa laakiin annagu waxaan u fulinnaa sidii barnaamij guud barnaamijkaas guud marka waxaa lagu fuliyaa qaab iskaashi oo u dhexeeya labada hay-adood sanad walba marka waxaa loo qariraa oo loo qoondeeyaa ku talagal dhaqaale runtii dhaqaalaha ku baxaa xooggiisu kuma baxo qaliinka iyo kharash ku baxaya xooggiisu waxa uu ku baxaa dadka sidii looga keeni lahay gobollada kala duwan kuwaas oo ay tikid diyaaradeed ama gaadiid lasoo saaro muddada lagu hayo cisbitaalka haddii ay ahaan lahayd qaliinka ka hor iyo qaliinka kadibba iyo celintoodii in lagu celiyo gobolladoodii waayahay qaliimadaa samayseen dhammaantood ma lagu wada guulaystay
ku guulaysi waxaan markaan ka hadlayno si medicali oo dhakhtarnimo ah markaan u hadlayno oo buyur ah boqolkiiba saddex ilaa shan yaa laga yaabaa inay yeeshaan soo noqosho wax la yidhaahdo oo aan lagu wada guulaysana dhici karaysa xaaladihii marka hadda la qalay waxaan rajaynaynaa kulligood maadaama la wada qalay oo ay dhammaadeen annagu rajadeenna waxay tahay inay wada guulaystaan laakiin haddii ay dhacdo xaalado ka mid a in gabadhii ay u suurtageli weyda in sidii la rabay ugu guulaysato waxaan ku darnaa liiska yaga si ololaha soo socda ay qayb uga noqoto mar labaad loogu celiyo haddii ila yidhahdo gobollada ugu badan ee dadka qalliimada aad u samaysaan ee isku furanku ay ka yimaadaan ma haysaan ama tirakoob ma ka ogtihiin
isku furanka runtii ahaantii dalka soomaaliya oo dhan buu ku wada dhacaa ma kala laha oo meel walbuu ka dhacaa gobollo u gaar ah ma jiraan dhibku waa mid wada saameeya gobollada oo dhan gaar ahaan mushkiladda tan waxay aad ugu badan tahay gabdhaha ku nool meelaha fogfog oo tuulooyinka ah ama magaalooyinka ka fog waana dhibaato la xiriirta in hooyadu ay ka soo daahdo in cisbitaalka ayaan soo gaarin wakhtiga ku filaa foosho ay ku raagto gobolla hadda u gaar ah ma dhihi karaayo markaan tusaalahaan ku siiyo kuwii hadda maalin dhaweed la qalaya dhammaan gobollada soomaaliyeed oo dhan way ka wada yimideen marka tirada imaanaysa ciddii fursad heshaa timaada laakiin tiro koob oo la ogaan karo guri walba markay boqolaal iyo kumanaan kala laga yaabaa in ay qarsanayaan oo ay la joogaan weli hawdkii marka tiro koob madax ah oo lagu sameeye ma jiro marka ololahan inaad samaysaan wacyi noocee u adeegsataan si dadkaas loo soo wado ama loo keeno si qaliin loogu sameeyo
inta aan la samaynin ololayaasha kambeynka marka hore waxaa lasii sameeyaa laba ilaa saddex usbuuc oo idaacadaha kala duwan haddii ahaan lahayd kuwa qaranka iyo kuwa oo isteedyada ama gobollada kala duwan ah yaa laga sii daayaa waxaan la hadalnaa dhammaan xarumaha caafimaadka haddii ahaan lahayn cisbaal cisbitaal ama xarun caafimaad ama m c h yada oo kaleentood in dadka imaanaya ama soo booqanaya ay ay arrimahaas ka baaraan ka wacyigeliyaan dhammaan xaaladaha ay helaanna in la sajilo hadda marka waxaan rabnaa inaan establish karaynoon samaynay waxa la yidhaahdo sijil ama register lagu qoro dhammaan xaalaadkaas waxaan idhaahnaa in kastoo ayn mar kasta serviceku jirin haddana iska qora oo magacyada ha qoraadeen marka kambeyn ku yimaadana waa la xiriirnaa fasilitiska si ay u soo diraan xaaladaha ay hayaan oo agtooda ku sajilan oo ku qoran registerkooda haddii ilaha yidhaha insha allah taala waa hagaag isla arrimaha isku furanka annagoo weli ku sii guda jirnaa wasaaradda caafimaadku marka maxay adeegsataa oo awoodo ah si loo gaaro meelaha bahyuhu ay ka jiraan si hoose marka loo eego sufuranka sidiisaba xataa aqoontiisa haddii la rabo in la fahmo mushkilad haweenkeenna ku badan laakiin laga hortegi karo ujeeddada ay rabto inay adeegsato wasaaradda caafimaadkuna waxay rabtaa inay adeegsato in laga hortago oo aanu dhicin dhibkaas maxaa yeele dalal badan oo dunida ka midihii way ka koreen waanay ka gudbeen in mashaakilkaasoo kaleentood uu ka jiraba xataa annana waan rabi lahayn inaan heerkaas gaarno marka waxa ugu muhimsan la adeegsanay waxa waa ka hortagga ugu dambayntii marka da'aadda dadka ugu badan ee xanuunadan ay soo wajahaan ama cudurradaas qabaa ee isku furanka waa imisa
runtii da'aadda waxaa uurku taalo leh oo murugo badan leh in xanuunkani uu ugu badan yahay gabdhaha yaryar hablaha yaryar gaar ahaan ugubka ah da'doodu ka yar tahay labaatanka sano uu badan yahay ku nool meelaha ka fogfog cisbitaalada ama xarumaha daryeelka kuwa aan imaanin xarumaha ee ayan arkin dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa u badan kuwa aan fursad u helin in wacyigooda caafimaad uu sarreeyo ayaa qayb ka ah marka waa kuwa da'da yar ee foosha ku raaga kuwaas wey kuwa ay dhibka ku dhacdo waxaan rabnaan inaan ka wacyigelinno hooyo kasta marka hore inay tagto xarunta caafimaadka ee ureyda lagu lagu fiiriyo si xataa qofka u nugul arrimahaas loo ogaado looguna waaniyo inay marka horeba ku dhasho meel cisbitaal ah oo ay joogaan dad aqoon u leh arrimaha dhalinta si looga hortago in fooshu ay ku dheeraato
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii u dambeeyey ee barnaamijkayaga ayaanu soo gaarnay ee markana ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa dhegaystayaashu su-aalo ku weydiiyaan dhakhaatiirta joogaha soomaaliya wariyaha raadiyo ergo eliyaas cabdicali ayaa hargeysa ka soo diyaariyey toddobaadkan
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii dhakhtarka raadiyaha oo maanta uu marti inoogu yahay islamarkaana su-aalaha aad soo weydiisaan uu ka jawaabi doono doctor cabdiraxmaan daahir aadan oo ka howlgala isbitalka guud ee magaalada hargeysa iyo xarunta daryeel health center ee ku taalla magaaladan hargeysa doctor ee kusoo dhowow raadiyo ergo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha aad iyo aad baad umaadsantahay elias waan soo dhaweynaya haddii aynu gudagalno barnaamijkeena su-aalaha dhakhtarka raadiyaha dhegeystaha ugu horeeya iyo halkaad kasoo hadlayso magacaaga iyo su-aasha aad weydiinayso dhakhtarka assalaamu calaykum waa iminka laami ergo magacaygu waa shibcaan axmed waxaan joogaa gobolada dhexe waxaan barnaamijka weydiinayaa dhakhtarka maxaa dhiba ay u keeni kardhaa hablaha daawada ay marsadaan jinsigooda maxaa dhiba ay keeni kardhaa daawada animo daawadan hadda laysku casaasay waani salaamaya dhamaanti walaalo bismi illaahi raxmaani raxiim shukri oo joogta gobolada dhexe aada shabcaan oo joogta aada bay umahadsan tahay shabcaan waa su-aal aada u muhiima ay tahayna dadku in wax badan wax la iska weydiiyo in badanoo horena waan ka hadlay dawooyinkan la marsado ee dumarku jirhka marsadaan waa dawooyin waxyaabo fara badan iskugu jira dawooyinkan inta badan waxaa loo yaqaana afka qalaad steroid steroidkaasi marka la isku badiyo jidhka la mariyo waxay keenaan waxyaabo fara badan kow waxa ka ah dumarku markay marsadaan caadadoo khalkhasha waxaa ka mid a lafahoodoo daciifa waxaa ka mid a in qofku uu miisaan yeeshuu bararo waxaa ka mid a qofku hadduu kufo ama uu dhaco inuu si fudud u jabi karo waxaa ka mid a dadka qaar hadday kusii badato in ay jirhkoodu wada bararo dhiikar yeesho macaan yeesho markaa dawooyinkani dhibaato fara badan oo aanay dareensanaynba bulshada ku hayaan waxyaabaha iminka ay tahay bulshadu inay dareento weeye gaar ahaan dumarku oo iminka aada u isticmaalo dawooyinka jirhka la marsado gaar ahaan kuwa jirhka maqaarka caddeeya waxyaabaha aan aada u daraaseeyey waxaa ka mid ah dunida ma jiro wax waxaan isticmaalo sidaan isticmaala waxaanan isleeyahay aqoon darro badan baa jirta oo dumarkeenna haysata waxaan tegay kenya dumar aada dumarkeenna uga midabkooda uga hooseeyo laakiin aan jirhkooda waxa u quureyn waxaan tegay etoobiya waa sidaas leeg waxaan aaminsanahay dumarka soomaalidu midab ahaan inay haystaan midabka ugu quruxda badan laakiin kalsooni darro badani ku dhacday waa laga yaabaa laba cisho inay midabkeedu yaro casaada laakiin waxaa daba socda markay arkaan iyo foolxumada allaye ay soo celiya baa ka dambaysa inta badan allayaa midabkaygii soo celiya marka waxaan u sheegayaa aan kusoo gunaanadaya hadalka in dawooyinkaa jidhka la marinaya la isku cadaynayaa inaan dhib mooye aanay dheef u lahayn lagana fogaado lagana waantooban iskana daayaan dumarku way qurux badan yihiin quruxdooda ay aaminaan kalsooni la yimaadaan
haddii aan u gudubno dhegaystaha labaad halka aad joogto iyo magacaaga iyo su-aasha aad ka cabanayso waxaan doonayaa aniga oo ah garaad cabdulaahi daqal inaan mataqaanaa redio ergo aan weydiiyo su-aal caafimaad waxa weeye dhakhtarka talaadada iyo jimcada barnaamijka ka baxo aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waana wanaagsanya waxaan doonayaa inaan su-aasheeda ka dhigta caafimaad su-aasheeda caafimaad aan weydiinaya dhakhtarka waxaa weeye cudurada afka ku dhaca gaar ahaan ifidka maxaa keena maxaa soo daawo ah intaabaan dhakhtarka weydiinaya mahadsanidin garaadku wuu mahadsan yahay su-aashaasi waxay noqonaysaa horta si guud in looga jawaabo iminka cabashadiisa ma odhan karno waxaasaa keenaya laakiin xanuuno fara badan baa afka iyo ciridkaba ku dhaca haddii kuwa cabeebka loo yaqaanaa ku dhaca bahal amiibo la yidhaayo ciridka foqdaa jirta waxyaabo fuule ciridka ciridka hoos uqo eliga fuulo oo balaag la yidhaahdaa jira markaa si guud waxaa xal lagu heli karaa xanuunada ciridka ku dhaca haddii la doonayo jawaabta saxda ah in qofku u tago dhakhtar ilkood goobta uu jooga haddii laga helayo kadibna xaaladiisa gaarka ah uu ka waraysto su-aalaha ku habboon iyo wixii lagu arkayna uu weydiiyo markaasaa la ogaan karayaa mushkiladda ciridka ku dhacday waxay tahay laakiin si guud marka loogu hadlo ciridka waxyaabaha qoda bacteria ka mid a bahashaa balaaga la yidhaaho dhagax xiridka dushiisa fuula ayaa ka mid a haddaan qofka cadayga aada u badsan waxyaabahaasaa keena laakiin qofka doonaya su-aasha in laga jawaabo inuu dhakhtar ilkood u tagaa dabeetana u eegaa looga jawaabaa wixii jira marka
waad mahadsantahay doctore dhegaystaha saddexaad waxaanu rabaa aniga haddaan ahay nuur ilowle maxamed aadan shuuse waxaanu ku noolahay degmada aadiwa waxaa rajadaydu tahay inaan idin weydiiyo cudurka la yidhaaho aidis maxuu ka kacaa maxaase u sababa oo looskaga dabiiri karaa halkaas ayuu uiyo barnaamijka waana idin salaamayaa dhammaantiin gaaraan hilowle waa mahadsan yahay oo ceel waa ka soo hadlayaa horta cudurka loo yaqaano aidiska waxa keena virus viruskan sidiisaba dawo ma leh laakiin ka hortag buu leeyahay siyaabaha uu lagaga hortegi karo waxaa ka mid ah adoo iska awdo waddada uu kuu soo marayo waddooyinka uu soo maro waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu kala qaada inaad ogaato waxaa lagu kala qaadaa xanuunkan waxyaabo fara badan kow waxa ka ah waxaa la yidhaahdaa wax xanuunada galmada lagu kala qaado oo qof xanuunkii qaba iyo qof aan qabin hadday isku tagaan labada jinsi kay doonaanba ha ahaadee waa la kala qaadayaa xanuunkii laba waxa ah haddii qof uu fayraskaasi ku jiro dhiiggiisa qof kale lagu shubo iyadana qofkii waa qaadayaa haddii qof qalab lagu qalay ama dheecaankiisii la socdo qof kale oo aan qabin iyadana uu la kulmo ama jidhkiisa la dhexgeliyo iyadana wuu qaadayaa haddii dheecaan qofkaa ka yimid qofka kala galo wuu qaadayaa markaa waddada uu soo marayo hooyadu ilmaheeda yar way u gudbin kartaa ay uurka ku sido haddii hooyadu qabto ilmaha yar ay uurka ku sido way u gudbin kartaa marka siyaabaha waddooyinkaa uu xanuunku soo marayo ayaa la awdayaa oo layska moosayaa oo tusaale ahaan haddaad haddaan si yaroo kooban u sheego imika waxaa lagu dhiirogeliyaa dhallinyaradu hadday guursanayaan inay isbaadhaan labada dhinacba taasoo kale waxay noqonaysaa qofku inuu ka hortag sameeyey way ogaadaan xaaladoodu siday tahay waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay haddii hooyadu qabto ilmaheeda yarsi waxay kaga hortegi kartaa inuu ilmaha u gudbo dawooyin baa la siiyaa iyo waxyaaba fara badan marka inay la xidhiidho goobaha xanaanooyinka taana waa la yareeyaa oo ilmihii baa lagu yareyn karaa marka xanuunkaas dawo male virus baa keena laakiin waa laga hortegi karaayo inuu aada iska awdo waddooyinka uu kuu soo marayo ayaa lagaga hortegi karaa haddii si alla qadarada waa dhacayaa intaas dhegaystayaal waxaa inoogu dhan barnaamijkeenii dhakhtarka raadiyaha ee dhegaystayaasha raadiyo ergo ay kusoo weydiiyaan xanuunada ay ka cabanayaan dhakhtarka aanu usoo marti qaadno barnaamijka waxaa maanta weydiimaha aad qabteen nooga jawaabaya doctor cabdiraxmaan daahir aadan oo ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa barnaamijka waxaa idinla socodsiina aniga eliyaas cabdi caliya tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internet-ka ee radio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada